wasaaradda arrimaha gudaha puntland iyo dalladda bunsa ayaa magaalada badhan ku qabatay shir looga arinsanayo xoojinta wadashaqeynta maamulka iyo bulshada waxaa ka qayb galay shirka mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha puntland maamulka degmada badhan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan gudoomiye ku-xigeenka dalladda bunsa maxamed nuur cabdi ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirka iyo waxyaabaha looga hadlay runtii shirkan waa shir muhiima islamarkaana aan ku falanqaynayno qiimayntii aan ka samayno dowladda hoose ee degmada baran qiimayntaas oo runtii ahayd mid muhiima muhiimna u ah wada shaqaynta dowladda iyo dadweynaha aan ku ogaanay runtii inay jiraaniin waxyaabo badan oo horumarah islamarkaana dowladda hoose ee degmada baran ay ka samaysay magaalada mudanna runtii in lagu bogaadiyo sidoo kale dadweynaha degmada baran waxaa looga baahan yahay inay iyaguna xoojiyaan wadashaqaynta ay laleeyahan dowladda hoose si markaasi dowladiina ay wax u qaban kadho oo dowladee dadweynaha ay u shaqaysaa haddii aan marka dadweynihii la shaqayn oo dadweynuhu doorkoodii qaadan runtii waxba ma qaban kadho sidoo kale dadweynaha degmada baran waxaan ku boorinayaa inay markaasi doorkooda qaataan cashuurtii bixiyaan dowladda wada shaqayn dhow la yeeshaan dowladduna markaasi ay access u hesho inay adeegyadii looga baahnaa ay bixiso bulshada gaarsiiso kulankan ayaa ku soo aaday xilli wasaaradda arrimaha gudaha puntland iyo dalladda bunsa ay magaalada baran ka wadaan qiimaynta mashruuca wacyigelineed oo loogu magacdaray dowlad wanaag oo la filayo in laga fuliyo shan degmo oo ka mid ah degmooyinka puntland